أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mحamedi وعlى آله وأصxaabiه أجمعين أmا bعd qala الlه taعaalى وma أnfqtm min نfqة أw nadrtm min nadr wmaa wixii anfaqtum aad bixiseen oo min nafaqatin nafaqo ah aw amase nadartum aad nadarteen ood shardi ku gasheen oo min nadrin nadar ah faina allaha alle yaclamuhu waa ogyahay alle wamaa lildaalimiina kuwa dulmiga falana uma sugnaanin min ansaarin kuwa u hiiliyo wax u hiiliyaa uma sugnaanin waxaan kusoo jirnay aayaadkii suuratu lbaqara ee ku saabsanaa sadaqada iyo in ikhlaas wax loola baxo sidaasna inay khayr badan tahay wax yar oo ikhlaas lagula baxay inay ka khayr badan tahay sadaqo ou hareeyey gallad sheegasho iyo dhib yaan kusoo dhex jirnay arrimahaasu alla kasoo warramay dhowr tusaalea laga bixiyey halkan marka tiibaa weli socoto alla wuxuu leeyahay wamaa wixii anfaqtum aada bixiseen oo min nafaqatin nafaqa iyo sadaqa ku bayaansan ow amase nadartum aada shardi ku gasheen oo min nadrin nadar ah fa ina allaha alle yaclamuhu waa ogyahay marka alle inuu ogyahay cid walbaa way garanaysaa laakiin kinaayaa ku jirto allaa og qof walbaa waa ogyahay taasi ee macnaha meesha ku jiraa waxay tahay allah hawaabinayo subxaanahu wa tacaalaa hawaabkaas oo alla hawaabinaya nin walbou raadi oo ikhlaaskii sadaqada iyo nadarka ku dadaal macnaha sidaasay ka dhigan tahay dayib oo mufasiriinta dhammaantood sidaasay leeyihiin maxaa yeelay rabbi haddii uu og yahay sadaqo yar ood la baxday nadar kastood gasho hadduu og yahay dee wuu hawaabin karaa marka cilmigii iyo marka waxaa islaasimaya ogaalkiisa iyo hawaabintii yaa islaazimayso kinaayana marka meeshaas ku jirto cilmulbayaanka ayb fa ina allaha wamaa wixii anfaqtum aada bixiseen oo min nafaqatin nafaqa ah ow amase nadartum aada nadarteen ood shardi ku gasheen min nadirin oo nadar ah fa ina allaha alla yaclamuhu waa ogyahay nadarka ama shardigana waxaa la yidhaahdaa qofka wax aan waajib ku ahayn oo isaga uu isku laasimiyo waxaan adiga waajib kugu ahayn ood adiga isa saarto oo maalan qofkii inuu yidhaahdo lilaahi calaya an asuuma alaaata ayaam alla wuxuu igu leeyahay inaan saddex beri soomo ama wuxuu leeyahay shardibuubu ku xirayaayo qofka iga maqan haddii ilaahay ii soo celiyo alla wuxuu igu leeyahay soon sadaqo waxbuu sheegayaa salaad alla kuma waajibinin laakiin asagaa isku waajibiyey nadar ayaa la yidhaahdaa ama shardi nadarkaas marka yacni midka ugu fiican ee ugu fadliga badan waa midka aan waxba lagu xirin ee qofku uu yidhaahdo markuu nicmada helo lilaahi calaya kada wa kada ilaahay haddaba sidaasu igu leeyahay haddiiba waxaan aan helay ka shardiga lagu xiraayo oo yacni mushaaradada qofka uu alla la sameynayo uu leeyahay haddaad hebel ii caafiso ilaahow intaasaan anigana kuu soomayaa waa laga fiican yahay laakiin waa in la oofiyaa oo la fuliyaa sababta looga fiican yahayna waxay tahay inaad cibaado alle ku xirto shardi ma fiicno kanaan shardiga ku xirnayn baa wanaagsan ee midkan mushaaradada ahna labadaba waa in la bixiyaa oo qofka yacni waxaa ku waajibayo inuu markaa bixiyo ee nadarkuna wax la gara la yaqaanay waayo jaahiliyadii waa la nadri jiray cumar waa ka yidhi inii nadartu fi ljaahiliyati an actakifa leylatan fi lmasjidi alxaraam carabtii hore marka jaahiliyadii waa yaqaaneen nadar ummadihii naga horreeyeyna waa yaqaaneen suuratu aali cimraanaan ugu tegaynaa in markaas yacni maryam iyo qisadeeda marka laga hadlayo ee nadarku marka kaas waayo allana dadku ku ammaanay oo wuxuu ku ammaanay nadarkooda inay fuliyaan oo ay kasoo baxaan dadka ahlu jannada ah yuufuuna binnadri wayakaafuuna yowman kana sharuhu mustatiiraa nadarkaasna cibaadaduu ka mid yahay ilaahay keyrkii in nadar loo galo ma bannaano ma laga galo sida mushrikiinta xaalkoodu uba ahaa ayib oo nadarkaa marka allah lagu caabudayaa isaga un baana shardi laga gelayaa dadka waxyaabaha ay sameeyaan ama ay ziyaarooyinka qubuurtaba ay u aadaan qaarkood nadar iyo inay kasoo xirtaan ama nadar ay ka xirtaan inay geeyaan waxyaabahaas oo dhan waa wixii ilaahay iska lahaa oo cid kale loo meerinayo ayb fain allaha yaclamuhu alla waa ogyahay wamaa lildaalimiina kuwa dulmiga falo oo sadaqada boos ayna lahayn dhigo nadarka meel ouna lahayn kuwa dhigo min ansaarin ay ansaarun kuwa u hiiliyaa ma leh in tubdu sadaqaati fa nicim maahi in tubduu haddaad muujisaan assadaqaati sadaqaadka aada muujisaan fa nicim maa fa nicma shay-u shay baa nicmo lahaaday hiya almaqsuusu bilmadxi shayga ammaanta lagu gaaryeelaayo hiya sadaqadaas weeyaan kan wanaagsan maadaas marka fa nicimaada lababa waa ku bannaan tahay in laga dhigo faacil iyo in laga dhigo tamyiiz wamaa mumayizun waqiila faacilun fii naxwi nicma maa yaquulu lfaadilu marka marka tamyiiz laga dhigana waxay noqonay faacil baa loo soo qadaraa fa nicmo shay-u shay baa nicmo lahaaday maabuu ugu nicmo lahaaday ayaa la leeyahay marka kalena fa nicma ma fa nicim maa shay baa wanaagsanaaday weeyaan hiya midka midda la ammaanaya ee wanaagsanna waa hiya sadaqadu waay wain tukfuu haddaad qarisaan haa sadaqadii wa tu'tuu aada siisaan haa sadaqadii alfuqaraaa kuwa u baahan aada siisaan fa huwa kaas oo qarintaa khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan wayukafiru wou dhaafayaa alle wayukafiru sadaqadaas sirtaa way dhaafaysaa oo qarintaasi waa dhaafaysaa way asturaysaa cankum idinka xaggiinna min sayi-aatikum xumaanyaalkiinnay idinka asturaysaa wallaahu alleh khabiirun midkii baatin og waaye oo gun og bimaa tacmaluuna waxa aada samaynaysaan sadaqadiibaa haddana waxaa laysbarbar dhigayaa sadaqada qofka muuqaal uu ku bixiyo iyadoo la arkaayo iyo midda uu qarin ku bixiyo isagoo qarinayo sababta aayadduna aayadihii horey ku xihan tahay mar haddii la yidhi ikhlaas waa daruuri dadka qaar baa waxay isdhihi karaan armaa sadaqada haddii la muujiyo ikhlaas la-aan ay tahay taasoo marka alle wuxuu leeyahay maya mararka qaar qofka isagoo mukhlis ah ayuu sadaqadiisa bannaanka soo dhigi karaa marka alle wuxuu leeyahay in tubduu haddaad muujisaan alsadaqaati sadaqaadka fa nicim maa shay baa wanaagsanaaday hiya waxaa wanaagsan hiya sadaqadu oo sadaqad wanaagsan waayo haddaad sadaqadii bannaanka soo dhigtaan waxaa laga yaabaa sadaqada bannaanka lasoo dhigaayo inuu qof kale kaaga daydo oo uu markaasi wanaag aada horseeddo iyaa laga yaabaa dayib wain tukfuu haddaad qarisaan haa sadaqadii wa tu'tuu aada siisaan haa sadaqadii alfuqaraaa kuwa baahida qaba ee masaakiinta aada siisaan fa huwa khayrun lakum kaasaa idin khayr badan meeshaana marka waxaa daliil aayaddu ay u tahay sadaqatu siri inay ka fadli badan tahay sadaqada bannaanka la dhigo ayb oo midda sirtaa fadli badan xadiidkii nebigana waatuu ahaa sabcatun yudiluhum allahu yowma laa dila ilaa diluhu waxaa ku jirtay warajulun tasadaqa bisadaqatin faakfaaha xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu ilaa midigtiisa aynan ogaanin bidixdiisa aynan ogaanin waxa midigtu bixinayso sadaqatu siri marka waa taas xadiid kale nebigu wuxuu yidhi aljaahiru biاlqur'aani kaljaahiri bالsadaqati wاlmusiru biاlqur'aani kalmusiri bالsadaqati israarku marka isagaa aada istutus uga fogaanshiyo badan marka sadaqada hoos loo bixiyaa ka fadli badan midda bannaanka la dhigo haddii laakiin midda bannaankaa maslaxo ay ku jirto in bannaanka la dhigaa ma xuma iyadana sida aayadduba ay tilmaantay wa yukafiru wa nukafiru labada waa la akhriyey wa yukafiru marka haddii la yidhaha faacilka laba meelba waa loo celin karaa alle wa yukafiru alle waa dhaafayaa cankum xaggiina waa idinka asturayaa min sayi-aatikum dunuubtiina wa yukafiru in loo celiyo ikhfaha wa yukafiru qarintaa sadaqada aada qarinaysaan way asturaysaa cankum xaggiinay idinka asturaysaa min sayi-aatikum xumaanyaalkiina oo sadaqada sirta lagu bixiyaa qofka masaa'ibta iyo dunuubta iyo waxaas oo dhan baa looga dhaafaa wa nukafiru haddii la yidhaahdo nuun la akriyana macnuhu waxaa weeyaan waan dhaafaynaa waan asturaynaa alla waay marka cankum idinka xaggiina min sayi-aatikum xumaanyaalkiina wallaahu alleh bimaa tacmaluuna waxa aada samaynaysaan khabiirun midkii aada si xeel xeel dheeraan u og waayo oo baatinkiina iyo guntiina hoose alla midka og waayo ayb laysa calayka hudaahum walaakina allaha yahdi man yashaa aayaddanna waxay ka warramaysaa ama sababu nusuulkeeda la yidhi ibnu cabaas sida uu nebiga ka wariyey nebiga dadka wuxuu amri jiray inaan lagu sadaqaysanin ilaa dadka muslimiinta maahanin ilaa ay aayaddaanu soo degtay laysa calayka hudaahum markay aayaddan soo degtay aayaddan kadib nebiga wuxuu amray cid kastoo dadka bariso ee wax su-aalato in wax la siin karo ama diintow doona ha haysto in markaa yacnii wax lagu sadaqaysan karo ajarna laga helaayo dayib ibnu cabbaas sidaasuu sheegay ibnu abi xaatim ayaana wariyey yacni aharka ah ee xadiidkaas tafsiirkiisuu ku wariyey sanadkiisuna waa xasan diyaa almaqdisina waa wariyey min dariiqi axmed bni cabdiraxmaan addashtakiy sida mukhtaarada kitaabkiisa ku sugan ayb marka aayaddan markay soo degtay awel marka muslimun waxa la siiyey ahayd aayaddaanu markay timid in dad aan muslimiin ahaynna wax la siin karo iyay aayaddu la tilmaantay ayb macnahaasaa marka ku jira kuwaas wax la siinayna dabcan waa kuwa aan xarbiga ahayn ayb leanna xarbiga waxba idinkama dhexeeyaan ayib waxaa kaloo iyadana sidoo kale ku jirto waxyaabaha la siinayo lafteeda de waxyaabo uu dhib muslin iyo waxaa ku gaarsiinayo waa inaynan noqonin ayib laysa ma ahaanin calayka adiga korkaaga ma ahaanin hudaahum hanuunkooda hanuunkooda inay mu'miniin noqdaan adiga korkaaga ma ahaanin walaakina allaha allaase yahdiya hanuuninaayo man axad yashaau uu doonayo alla hanuuninayaa wamaa tunfiquu wamaa wixii tunfiquu aada bixisaan oo min khayrin khayr ah falianfusikum fa nafcuhu kaa nafcigiisu lianfusikum nafsadihiina u sugnaaday wamaa tunfiquuna ma bixinaysaan idinku ila ibtiqaa'a wajhi illaahi ilaahay wejigiisa dalabkiisa unbaad u bixinaysaan ayb wamaa tunfiquu wamaa wixii tunfiquu aada bixisaan min khayrin oo khayr ah yuwafa la oofiyee ilaykum idinka xaggiina la idiin oofiyee walxaal antum wa antum idinku laa tudlamuuna la idin dulmin maayo ama walxaal antum idinka oo laa tudlamuuna aan la idin dulminaynin ayaa la idiin oofinayaa laysa ma ahanin calayka adiga korkaaga hudaahum hanuunkooda inay iyagu hanuunaan oy diinkii qaataan oy muslimiin noqdaan adiga dushaada maaha adiga dushaada gaarsiin unbaa abis walaakina allaha allaa yahdiya hanuuninaayo hanuunka ku abuuraayo qalbigooda qalbigiisa man axad yashaau ou doonayo hidaayadan waa hidaayatu tawfiiq ayb hidaayada in dadka qalbigooda lagu abuurataa adiga dushaada maaha allah iskale maba ka bixi kartid laakiin adiga maxaa korkaaga ah hidaayatu dilaalati waalirshaad dadki inaad hanuuniso xaqiina tusto midaana nebigu waa sameeyey sala allahu calayhi wasalam wamaa wixii maadan waa shardiyawa wamaa wixii tunfiquu aada bixisaan oo min khayrin khayr ah falianfusikum fa nafcuhu nafcigiisu lianfusikum nafyihiina u ahaaday iyo u sugnaaday wamaa tunfiquuna ma bixinaysaan idinku ila ibtiqaa'a wajhillaahi ilaahay wejigiisa raadintiisa iyo dalbitaankiisa unbaad u bixinaysaan maadan labaadna waa naafiya waa maa naafiya jaxdiya laakiin macnaheedu hadda waxaa weeyaan khabarun bimacna nahyi wamaa tunfiquuna ma ma bixinaysaan waay waa war laga warramayo iyaga laakiin macnaha loo jeedo waa nahyi yacni macnuhuna waxay tahay ha bixinina ilaa ilaahay dartii un u bixiyo khabarun bimacna nahyi wamaa tunfiquuna ay walaa tunfiquu ha bixinina wax ila ibtiqaa'a wajhillaahi ilaahay wejigiisa inaad raadinaysaan maahane si kale waxba ha ku bixinina idinkoo alla wejigiisa raadinaya wamaa tunfiquu wamaa wixii tunfiquu aada bixisaan oo min khayrin khayr ah yuwafa la oofiye ilaykum idinka xaggiina la oofiye wa antum idinka oo laa tudlamuuna aan laydin dulminaynin idinkaoo laydin dulminaynin baa laydiin oofinaya ayb ama istinaaf ka dhig wa antum idinku laa tudlamuuna la idin dulmin maayaba sidiina ayb aayaddan iyadana marka ikhlaaskii iyo sadaqadii baa weli lagu dhex jiraa lilfuqaraai aladiina uxsiruu fii sabiili illah alsadaqaatu sadaqaadkan laga soo hadlay lilfuqaraa'i baa iskale oy u sugnaatay kuwa baahanoo fuqarada ah aladiina fuqarada oo uxsiruu la sharay oo la xabisay fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa lagu xabisay laa yastatiicuuna xaal aynan awoodaynin darban socosho fil ardi dhulka korkiisa lagu socdo oo ganacsi iyo loogu socdo yaxsabu wuxuu u malaynayaa hum iyagu aljaahilu midka iyaga xaalkooda ka jaahilka ah akhniyaaa buu u malaynayaa kuwa wax haystoo tanaadiin ah min atacafufi min ajli tacafufi dhowrsiga dartiis tacrifu waad garanaysaa hum iyaga bisiimaahum calaamadahoodaad ku garanaysaa calaamaddii maxay tahay laa yas'aluuna ma su'aalanayaan annaasa dadka ma su'aalanayaan ilxaafan mulxifiina xaalay yihiin iyagoo su-aasha ku celcelinaya wamaa wixii tunfiquu ay wamaa wixii tunfiquu aada bixisaan oo min khayrin khayr ah fa ina allaha alleh bihi maaga caliimun kii ku cilmi badan waayo alleh ayb aayaddanna waxaa laga warramayaa dadkii muhaajiriintae nebiga la soo hijrooday ee iyagu u xabisnaa jihaadka u xabisnaa oo iyagoo naftoodii alla ka gatay subxaanahu watacaala maalkoodii iyo dalkoodiiba ka soo tegay oo uga soo tegay marka rasuulka inay kaalmeeyaan oo diinta u nusreeyaan u gargaaraan dadka fuqaradaas muhaajiriinta yacnii u badnaayeen yaa allah wuxuu leeyahay sadaqada kuwaasa iskaleh meesha dhabtaa ee wax lagu bixiyaa kuwaas asadaqaatu marka lilfuqaraa'i waa khabar mubtadaan usoo qadaraynaa alsadaqaatu sadaqaadku lilfuqaraa'i baa iska leh fuqaradaa iska leh aladiina kuwiibaa iska leh fuqaradii uxsiruu la sharay yacnii la xabisay fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa lagu xabisay oo yacnii waxay u xabisan yihiin dan kale ma qabsadaan dantoodu waxay tahay inay diinkaa u gargaaraan bis ee kuwa dadkaasi marka dadkiina muhimaday u haayaan ayb laa yastadiicuuna jumla musta'nafana waa laga dhigi karaa jumla xaaliyana waa laga dhigi karaa laa yastadiicuuna ma awoodayaan iyagu darban socod fil ardi dhulka korkiisa ay ku socdaan tijaaro iyo ganacsi iyo beero iyo howlahaas ay ugu socdaan ma awoodayaan ibnu kaiir wuxuu yidhi yacnii almuhaajiriina aladiina inqaطacuu ila allah muhaajiriintii alla u go-ay wa ilaa rasuulihi u go-ay wa sakanuu lmadiinata degay walaysa lahum sababun sababna aan aynan u sugnaanin oo markaa yacnii sababtaas oo markaasi yaruduuna bihi calaa anfusihim maa yugniihim nafsadooda ay ugu celiyaan wax iyaga deeqo ma haystaan ayb marka laa yastatiicuuna darban fi lardi waxay tahay asbaab iyo lacag ma haystaan ay ku tijaaraystaan beerana ma haayaan ay fashaan oo ay ka shaqaystaan marka laa yastatiicuuna darban taas wa inay adduunyo iska raacdaanna iimaankoodaa u diidayo rasuulkii inay meel cidlaa uga haraan ma rabaan ayb laa yastatiicuuna ma karayaan darban socosho fil ardi dhulka korkiisa ay safaran litasabubi fi طalabi اlmacaashi wadarbu fi اlardi huwa safar waa safar yaxsabuhum yaxsabu wuxuu u malaynayaa hum iyagu aljaahilu midka xaalkooda ka jaahilka ah agniyaa-a kuwa wax haysto oo tanaadiin oo deeqtoon ayuu u malaynayaa min atacafufi min ajli tacafufi dhowrsiga ay dhowrsoon yihiin darteed aayaddan marka waxaa macnaynaya xadiidka nebiga laysa almiskiinu biha biladii bitawaafi midka wareegidda badan maaha aladii tarudduhu tamratu watamrataan midka timirta labada ay celcelinaysa maaha walluqmatu walluqmataan kaas maaha walakina almiskiina aladi laa yajidu ginan yugniihi walaa yufdanu lahu fayutasadaqa calayh miskiinku marka dhabta ah waa midka aan haysanin wax deeqa isaga dadkuna aynan ogeyn say ugu sadaqaystaan walaa yas'alu nnaasa shay-an dadkana aan waxba su-aalanaynin waa ragga dadkan marka laga warramayo tilmaamahan sadaqaadka marka kuwaasa iskale bu alla leeyahay yaxsabuhum ljaahilu midka xaalkooda ka jaahilka wuxuu u malaynayaa akhniyaa-a kuwa waxhaysto min atacafufi min ajli tacafufi dhowrsiga dartiisa tacrifuhum bisiimaahum tacrifu waad aqoonsanaysaa hum iyaga bisiimaahum calaamadda ka muuqanaysaad ku aqoonsanaysaa ayb laa yas'aluuna annaasa calaamadii tanaaba ka mida laa yas'aluuna ma su-aalanayaan annaasa dadkii ma su-aalanayaan ilxaafan iyagoo ku celcelinayo dadka yacni su-aasha ku dhibaayo ilxaafan marka mafcuulu liajlihi waa bannaan tahay liajli ilxaafi waxuma weydiistaan waxaa kaloo ku bannaan in la xaaleeyo wamasdarun munakarun xaalan yaqac ka baktatan zaydun alac ayb ilxaafan ay mulxifiina iyagoo marka su-aasha ku dhibaayo dadka xadiidka nabiga ayb waxaa marka ibnu kathiir uu yihi ay laa yulixuuna fi lmas'alati masalada su-aasha dadka kuma celceliyaan wa yukalifuuna annaasa maa laa yaxtaajuuna ilayhi walaa yukalifuuna annaasa dadka kuma kalifaan maa laa yaxtaajuuna ilayhi waxaynan u baahnayn dadka keena ma dhahan ayb qofku marka haddii uu wax su-aalo fa in sa'ala walahu maa yugniihi can ilmas'alati ninkii dadka baryo wax uu su-aashaas iyo baryada uga deeqtoomana heli karo faqad alxafa fi lmas'alati ninkaasi dadkaasi su-aasha waa ku dhibay ayb zamankanna dadku marka eed sheegadkooda aada u batay shukrigoodu waa yaraaday shukrigiina waa yaraaday sabarkiina waa yaraaday qofkii marka been iyo runba wixii uu ku helo qaad u baa dadkii ay noqdeen uun inay qaadaan ilaa aada arkaysid mararka qaar kuwa xataa aan salaada tukanin oo masaajidii dadka ku dhibaayo inta salaada lagu jirana ma joogo markii assalaamu calaykum la yidhaahdo dalaq soo dhahayaa keena keena keena ayb amase siduu u baryootamaayo markii la aqimo oo dhaqaaqah kuwa jaadkii masaajidka la soo gelayaaba jiraba jaabka uu ugu jiro waa dhibaataysanaha intaasaa iga dhimatay ee wax daldalayo ayb dadkii marka iimaankii haddii uu tago hinaha iyo hodantinimada waa midda qalbiga haddii la waayo idaa lam tastaxi fasnac maa shita qofka marka su-aaluhu su-aashu inuunan dadka ku badinin ayb wamaa wixii tunfiquu aada bixisaan oo min khayrin khayra fa ina allaha alle bihi shaygaasi caliimun kii ku cilmi badan waa alle aladiina yunfiquuna amwaalahum billeyli waannahaari siran wacalaaniya aladiina kuwa yunfiquuna bixinayaan amwaalahum maalyaalkooda billeyli habeen iyo wannahaari iyo maalinkii siran musiriina xaaleeyihiin iyagoo siraysanayaan wacalaaniyatan wa mucliniina xaaleeyihiin kuwii muujinayo bannaanka dhigaayo falahum waxay leeyihiin kuwaasi ajruhum ajrigooda cinda rabbihim rabbigooda agtiis ayay ku leeyihiin walaa khawfun cabsi calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum maahan iyaga yaxzanuuna kuwa tiiraanyoonayo dadka adduunyadii waxay uga tageen kuwa ka tiiraanyoonaya ma aha aladiina kuwa yunfiquuna bixinayaan amwaalahum maalyaalkooda bileyli waannahaari habeen iyo maalin habeen iyo maalin waa isugu mid sadaqadii bay bixinayaan siran iyagoo siraysanayo wa calaaniyatan iyagoo muujinaya intaba si kastaaba marka way ku bixinayaan waddada ajidka alley wax ku bixinayaan ridaha alle iyagoo raadinayo fii jamiici alawqaati waalaxwaal ama barwaaqaha lagu jiro abaarha lagu jiro habeen ha ahaato maalin ha ahaato nafaqadoodu markaa sidaasay u bixiyaan sida saxiixeynka ku sugan sacdu bn abi waqaas nabiga sal ll ly slam markuu yidhi maalkayga inaan bixiyaan rabaa gabar unbaa idhaxlayso waa kii nabiga markaa ku yidhi wa inaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagii biha wajha allahi ila sdadta biha darajatan wa rifcatan xataa maa tajcalu fii fi imra'atika sadaqa haddaad bixiso ilaahay dartii aada u jeedid darajaad kororsanaysaa xataa waxa aada haweentaada afkeeda gelinaysid ood ku biilaysaba ha ahaado ajar iyo rifco iyo darajaad ka helaysaa marka nafaqadaani tii waajibka ahayd iyo midii sunnada labada waa iskula jirta falahum waxay leeyihiin kuwaasi ajruhum ajrigooday leeyihiin falahumta waa khabarkii aladiina fa baa la geliyey waxaa la milicsanaa marka aladiina yunfiquunadaasaa macno shardibaa meesha laga urinaya shardigana badanaa marka isaga jawaabtiisa hadday mudaaric majzuuma ay noqon weysaa ama fa la geliyaa oo hadday jumlo ee wax lamida noqoto falahum marka jumladani waxay dhacaysaa khabar falahum waxay leeyihiin ajruhum ajrigooday leeyihiin cinda rabbihim rabbigood agtiisa rabbigood agtiisa xaal u ahaaday walaa khawfun cabsi calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum maahan iyaga yaxzanuuna kuwa tiiraanyoonayo murgaayana ma aha aladiina yaakuluuna riba laa yaquumuuna ila kamaa yaquumu aladii yatakhabathu shayطaanu min almas aladiina kuwa yaakuluuna cunaayaan alribaa ribada kuwa cunayo laa yaquumuuna ma istaagayaanoo qubuurahooda kama soo istaagayaan ilaa kamaa yaquumu ilaa ka qiyaami ladii kii istaagitaankiisa oo kale yatakhabatu ou lagdaayo hu isaga ashaydaanu shaydaan midkou lagdayo kale istaagitaankiisoo kale unbay qubuuraha uga soo kacaan min almasi min ajli lmasi waalida darteed daalika kaaga alamru arrinku daalika kaagaas waayo arrinta iyo xaalku sidaas waayo waxaasaa ku dhacay biannahum bisababi annahum iyagu qaaluu inay yidhaahdeen darteed buu ugu dhacay inamaa wax kale ma ahane albeycu beycu mithlu ribaa ribadoo kale waayo un wa axalla allaahu alla wuxuu yidhi marka wa axalla allaahu alla wuxuu xalaaleeyey albeyca beeca wa xarama wou xarimay alle arribaa ribadii buu xarimay faman qofkii jaa-a uu u yimaado hu mankaba mawcidatun waano qofkay u timaado waanada oo min rabbihi xagga rabbigii ka ahaatay fantahaa ee joogo caniribaa yacni ribadii ka istaago ka joogo falahu kaasi wuxuu leeyahay maa wixii salafa tegay ayuu leeyahay wa amruhu arrinkiisuna ilallaahi alle intii kaabuu ahaaday waman qofkii caada noqdo oo ribadii u laabtoo cuno fa ulaa'ika kuwaada isagoo xalaashanaayo fa ulaa'ika kuwaadaas asxaabu naari naarta asxaabteeda weeyaan hum iyagu qaaliduuna kuwii waarayo fiiha fi naari naarta dhexdeeda kuwii ku waarayo aayaddan laga bilaabo ilaa iyo yacnii yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum laga gaaro waxaa laga hadlayaa ribada waana aayadaha aada ribada u caddeeyey aadna uga sheekeeyey weeyaan ribaduna marka waa cudur iyo dembi kabiiro oo aada u weyn oo mujtamacana dhib u keento qofka ku tacaamulayana dhib u keento kan laga qaadayo ribadana dhib u keenayso aayadahan marka alla caaqiba xumadeeda iyo uga warramaa ribadana wax ummaddan keliya laga reebay maahane xataa ummadihii hore alla waa ka reebay kutubtii hore ee soo degtayna ribada mamnuuc bay ku ahayd kutubaha dhexdooda sida allaba uu yidhi fabidulmin min aladiina haaduu xaramnaa calayhim طayibaatin uxillat lahum wabisadihim can sabiili اllahi kaiira waahdihim الriba waqad nuhuu canhu yahuudda marka alle wuxuu yidhi waxyaabaha lagu lacnaday waxaa ka mid a ribada inay qaataan iyadoo laga reebay marka ummadihii hore alle ribada wuu ka reebay ayb caqliga iyo sharciguna ribada inay wax foolxun tahay sharcigiina waa tilmaamay caqliga nadiifka saliimkana wuu tusayaa haddaba marka ribada iyada luqatan waxaa la yidhaahdaa aziyaada min rabaa yarbuu weeyaan waa waawiyu laam laamkeedu marka waa yani waa waaw ayb ribada marka luqatan waa aziyaada isilaaxana waxaa lagu yidhaahdaa ziyaadat calaa sifatin makhsuusatin fii maalin makhsuus ziyaado hab gaar ah in wax laysugu ziyaadiyo sharcigu ka hadlay maal gaar ana ama maal gaarana laysku ziyaadiyo dhexdooda ziyaadadu ay ka timaado anwaacdeeda ribada labay u qeybsantaa riba nasii'a iyo riba alfadli labadaas u kala baxdaa mararka qaarna saddex baa laga dhigaayo riba nasii'adaa laba meel gelayso dayib laakiin sida guud ribadu labay u qeybsantaa riba nasii'a iyo riba alfadli riba nasii'a marka waa riba aljaahiliyana waa la yidhaha waa middaan qur-aanku uu ka hadlaayo waa riba nasii'a oo iyaga caadadooda waxay ahaan jirtay qofku markuu maalka qabo markuu qof deymiye maal wuxuu leeyahay marka maalkaasaan ku deyminayaa laba xaa laba siba waa ku dhaqmi jireen maalkaanaan ku deyminayaa boqolkaan boqol iyo kontonaan kaa rabaa waqti hebel waaye waqtigii markii la gaaro hadduu keeni waayo wuxuu leeyahay ataqdii ma ii gudaysaa am turaabi mase waa ila ribootamaysaan ma gudaysaayo boqol iyo kontonkii ma iska bixinaysaa mase waqtigii baan waqti intaan kugu daro ayaan ziyaadaadkaasii qaadaa oo bil walbai sanadkii baa lagu xisaabtamaa marka lix biloodaan kugu daray adna marka kontonaa iisii ziyaadinay laba boqolaan kaa rabaa waqtigii baa la gaarayaa ma haysto waa ku ataqdi am turaabi baa socota marka ma ii gudaysaa ma ii siinaysaa mase yacni ribaad iigu daraysaa taasaa jiri jirta hadduu waqtigii ku keenana ribaa saaran haddii waqtigii ou la dhaafana waqtigaas lacagaa saaran oo ninkaani marka wax aan la aqoonin buu faa'iidada ka raadinaya oo ah alajal bil baan kugu darayaa bishuu qiimaheedu muxuu la egyahay nin wax gadanaya maaha ninkaani deynaa laga qaatay boqol dollar oo kale laga qaatay waqtigii baa la gaaray boqolkii ma haayo haye marka ii ziyaadi bil baan kugu darayaa laakiin labaatan iigu dar labaatankan iyo waxaa laysku aadinayaa bisha marka zaman inaad ka faa'iiddo adiga waa waa dhiig miirad waa zaman waqti inaad ka faa'iiddo waqtigii adiga dhibkaama gelin adiga ma lihid yani caqligu ma keenayo marka taas ayb waa sheegaynaa marka beeca iyo ribada farqiga u dhexeeya iyo ribadu marka riba nasii'a taasaa la dhahaa dadkii marka in wax la deymiyo deyntaa waqtigeeda marka la gaaro waqti baan kugu kordhinaa ma igu daraysaa la yidhaahdo middaas marka ilal-aanana waa socotaayo bunuugtu ay ku dhaqmaan intooda badan wixii alla ka dhowray un maahani qofkii marka deyn baa la siinayaa deyntii waqtigaas ku bixi haddii waqtigaa aad ku bixin weyso waa ku daraysaa ribo waa riba aljaahiliya weliba iyagu mujtamacaan yani dadkan gaalada iyo dad badan oo muslimiinaba waxay sameeyaan marka ray percentage bay isku dhuftaan interest rate baa la sameynaa waxbaa la qiyaasaa nin baa wax la deyminaa labaatan sano ku bixi baa la leeyahay labaatankaas sano waxaa la leeyahay inflation rate wax la yidhaahdo lacagtan inay dhacdaa laga yaabaa waxbaa laysku xisaabaa niman xisaab yaqaano yaa wax isku fiirfiirinaayo markaasaa la leeyahay intaasaa ku saaran sanad walbo ama yacni sanadada hore intaan kuwa dambe intaas waxbay xisaabayaan iyaga marka waxay leeyihiin caqliga shaydaan marka gaaladii hore waxay yidhaahdeen inama albaycu mithlu riba kuwana waxay leeyihin lacagtaan lagu daray wax kale maahna qiimo jabkii lacagta ku imaan lahaa waay waxba isma dhaamaan middaas marka riba nasii'a la yidhaahdaa si bareer ahaana loogu dhaqmaayo bunuugta marka ribada ku dhaqmo aaday u isticmaalaan waxaas kirdhidkaarada iyo dadka ku shaqaystana macnahaasoo kalaa ku jiraba oo kiridhidkaarka kaar lacagta qofka uu kula baxaayo waaye kaarkaani marka deynuu kula baxayaa bangibuu lacag kaga qaadanaa waxaa la leeyahay haddaad bil ku bixiso waxba lagaama rabo hadday bisha kula dhaafto lacagaa ku fuulayso shardigaaba hadduu soo galo waa xaaraam ayb xataa haddaad ku keento waqtigii mararka qaarna waxay ku xeeladaystaan wax la yidhaahdo waraaqaha la kala qoraayo iyo xafiiska shaqadiisa iyo waayo dheeraadkay ku leeyihiin bankigu lacag buu deyminaa xataa haddaad bishii ugu keento wuxuu ku leeyahay waxbaa ku saaran intaan interest laguma magacaabayo ama ribo waxaa lagu magacaabayaa laakiin waxyaaba adiga ku saaran oo waraaqaha iyo waxyaabahaas ku saabsan oo arrin idaari iyo waxbay ku sheegayaan ayb waa lacagun hel macnaheedu calaa kulli xaal riba nasiiha marka middaas waa midda qur-aanka uu ka warramay taas nooca labaad waxaa la yidhaahdaa riba alfadli riba alfadli sunnada nebigaa ka warramtay riba alfadli waxay gashaa amwaasha qaarkood maal kasta ma gasho amwaasha qaar bay gashaa marka lasoo koobo waxay gashaa almadcuumaat waxa la cuno quudka ah shay kastoo yacnii la cuni karo cunto galo ayb iyo waxay gashaa waxa hamaniyaadka naqdiga dadku lacagta ay ku tacaamulaan ama dahab ha ahaato ama fida ha ahaato ama lacagtan warqadda ahoo ashyaada lagu qiimeeyo leanna shay marka la gadanaya waxbaa lagu qiimeeya maradaan meeqay joogtaa intaasoo dollar gurigaan meequu joogaa intaasoo dollar waagii hore dahab iyo dirham iyo dinaara booskaas taagnaa hadda laakiin waxa taagani waa lacagtan warqadda wa wax layska siisto cillada marka labadaas shay wax allaala wixii naqdi wax lagu kala gato iyo wax allaala wixii la cuno oo cunto noqon karo wax ribo la yidhaahdaa ku socoto xukunkaas ribadee ku socdaa muxuu dalbanaa marka wuxuu dalbanayaa labadaas cillo wixii xaggan naqdinimada iyo lacagta iyo qiimaha iska shabaho marka laysku gadaayo waxaa la shardinayaa shaygaas shay lamida marka lagu gadaayo dahab iyo dahab fida iyo fido dollar iyo dollar boqol dollar baad wadataa labaatan labaatan baartaa in lagaaga dhigo dollar baa dollar lagu bedela markay sidaas oo kale tahay laba shardi baa la shardiyaa altaqaabudu iyo waltasaawi hadda in la kala qaato iyo in la in ay isla ekaadaan boqol dollar bixi shan labaatanaad ha lagu siiyo waa boqol dollar boqol boqol lagu bedeshay hoo iyo hoona in laysdhaho waay siddeetanaan ahaayaa labaatankana waa ku waa ku sii doonaa ma banaana oo nebigu wuxuu yihi adahabu bidahabi waalfidatu bilfidati waalburu bilburi riban ilaa ha aw ha ribo waaye ilaa hooy hooy in laysdhahayo riwaayo kale waxay leedahay milan bimilin inay isku mid ahaadaan ha-aw ha-ana ay yihiin layskuna dhiibo ayib wixii marka isku jinsi ah waa noocaas wixii isku jinsi aan ahayn ee laba nooc kale ah laakiin cillada wadaago lacag iyo lacag kalea laysku bedelaa dollar iyo shilin soomaali cillada waa isku mid oo cilladoodu waa maxay waxbaa lagu gataa mid kasta waa naqdiga iyo tamaniyada laakiin waa kala duwan yihiin laba noocay kala yihiin wixii sidaasoo kale ah waa la kala badsan karaa wixii lagu heshiiyo waaye laakiin waa in hoo iyo hool laysdhaho ama telefon ha lagu tuuro mobile ha lagu tuuro ama jeeg ha laguu qoro isku mid waay waa in meesha un lagu kala dhammaado haddii mo adigaad boqolkii dhiibto haddaad yacni shilin soomaaligii dhiibto dollar lagu tuuro marka intii ay la ekayd waa in markiiba lagu tuuro ayb dhib male kaas isaga jeeg haddii laguu qoro jeegu lacag waayo ayb iyada marka middaasna sidaas yay leedahay taas marka waa la kala badsan karaa boqol hal xaashi oo boqol dollar ah milyanaa la siisan karaa iyo laba milyan iyo wixii adba la siiso labada shay ee laysku bedelanayo hadday kala jinsi yihiin isku cillana aynan ahayn badar iyo lacag isku cillo maaha badar iyo lacag sidii la rabaa lagu kala gadan karaa deyn waa lagu kala qaadan karaa sidii la doonaa lagu kala gadan karaa ayb ribada marka wixii ribowiyaad la dhahana waa intaas waa madcuumaad wax la quuto oo dhan ama quud ahaan ha loo cuno ama faakiha ahaan ha loo cuno wixiiba dacmi oo la cuni kara iyo iyo wixii haman oo wax lagu kala gato dahab iyo fida iyo lacag intaas marka ribaa ku dareerto ribada axkaamteedana sidaas aan sheegay waaye riba alfadli baana la yidhaahdaa ribadaas ayb ribadii marka labadaas u kala baxdaa qofku marka intaunan ganacsanin waa inu aada isaga ilaaliyo ribada marka ama riba alfadli gal ama riba nasii'a ku dhac dembigeeda muxuu leegihi aayadahana waa tilmaamayaan oo allah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wadaruu maa baqiya min alriba in kuntum mu'miniin fain lam tafcaluu fa'danuu bixarbin min allahi wa rasuulih nebigu wuxuu yidhi ijtanibuu sabca almuubiqaat toddobada dembiye waxalaagta iska ilaaliya wa aklu ribaa buu ku daray xadiid kale wuxuu ah lacana rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu lacnaday aakila ribaa ninka ribada cuno wa muukilahu kan cunsiinaayo kan cunsiinaayo waa midka bixinaayo ogow wa shaahideyhi labada markhaatida ka noqonaysa wa kaatibahu iyo ninka qoraayo meeshaan marka dadka accountantiga barto ee sharikaadka ribo iyo aan kala jeclayn u shaqeeyo waxay ku jiraan dembi lacnadaasaana qeyb kasoo gelaya bangi ama shirkad ribo ku tacaamusho in loo shaqeeyaa ma bannaano biitooni in loo noqdo ma bannaano in xataa loo xaaqo bangiga haweenta xaaqaysa xataa dembiga iyo lacnadda waa soo gaari leanna maxaa yeele meeshaas lacnadda kusoo degaysay diyaarinaya iyada lafteeda wa kaatibahu wa shaahidahu waa kaas ninkii marka afar sano iyo shan sano iyo toban sano iyo bartay accountanty sharikaad aan ribo ku shaqaynaynin haw shaqeeyo wax isagu uu og yahay xisaabaad sax ah ha maamulo hana ka shaqeeyo shaqadaas in la bartaa xisaab qalad maaha laakiin hadaad bangi kasta iyo shirkad kastaa iska dhabaqsato wa shaahideyhi wa kaatibahu unbaad gelaysaa ayb rasuulka sal alla ly slam wuxuu yidhi alribaa halaatun wa sabcuuna baaban ribadu toddobaatan iyo saddex albaab waa baab aysaruhaa kan ugu yar ugu fudud midlu an yankixa rajulu ummahu waxaa kan ugu fudud dembi ahaanta waa ninku inuu hooyadiis guursadoo kale walciyaadu billah waxaasaa marka caalamulislaami meel aan looga dhaqminba ma leh meel kasto bunuug noocaasoo waxaas ahaa ka furan ayib waxaa kaloo nebigu sal ly slam uu yidhi dirhamu riban dirhamun min riban dirham riba ka ahaaday yaakuluhu rajulu qofka uu cunaayo wa huwa yaclamu isagoo og ashaddu min sittatin wa halaaiina zanyatan ama zinyatan waa ka daran yahay sodo soddon iyo lix zino soddon iyo lix jeer inuu zinaysto dirham ribo oo cunaa ka daran zinadii iyo ribadii marka yaa daran ribadaa daran ibnu mascuud nabiga sal ll ly slam wuxuu yidhi wuxuu yidhi rasuulka wuxuu yidhi buu yidhi waa nebigu u kor yeelay xadiidka bayna yaday saacati saacadda horteed tadharu alribaa wazina walkhamr saacadda horteed waxaa muuqanaayo ribo iyo zino iyo khamri calaq iyo khamri iyo wax daran iyo ribo iyo zinaa muuqanaysa zinada ama ha lagu magacaabo magac ha loo yeelo ama yacni sidii la doonaba ha lagu magacaabay waa un zino ayb intaas ka bacdi marka waxaan sheegaynaa ribada iyo beeca farqiga u dhexeeya leanna aayadday ku jirtaa mushrikiintu waxay yidhaahdeen inama albaycu mithlu riba iyaga waxay ka fiirinayaan waxay leeyihin ninku hadduu shay toban dollar kusoo gato ee uu labaatan dollar iibsado ama shan iyo toban dollar faa'iido saarto sharcigii waa oggolaaday ribadaanna nin baa boqol toban dollar aada siisay waqtigii baad u dheeraysay faa'iidou kuu saaro shan iyo toban uu kaaga dhigay ee shantan faa'iido waa tan faa'iido iyo faa'iido isku mid waa maxaa loo kala bedel maxaa beecana loo ogolaaday loo xalaaleeyey ribadana loo xarimay leanna ninkan laftirkiisa lacagtiisiiba u lacag ka faa'iideysana sida ninkanba lacagtiisu ou lacag uga faa'iiday waxaa la leeyahay marka fuqahadii hore iyo culummadan dambeba waxay yidhaahdeen beeca iyo ribada dhowr farqi baa u dhaxayso farqiga koowaad waxay tahay ninka taajirkaee ganacsadaha ah juhdi iyo dhibaatow bixina jismiyan wa fikriyan labadaba marka hore maskaxdiisuu shiilaa meel wax ka soo bixi karaan iyo rug ganacsiyow fiirina waa u soo baxaysaa haddana jirkiisii jismigiisii waa u dhaqaaqayaayo waa ku maskaxdii markuu ka fakero dhaqaaquu ku daraya dayib marka jismigaas dhibtooday maskaxdaas dhibtootay lacagtii ou maalgeliyey shaygaasi marka weliba waxaa u dheer maqaasiinuu kiraysanayaa ninbuu maqasiin ka kiraysana mid waa usoo xamaalaa alaabta mid dallaal waayo waa u gadayaa ninkaan meeqo qofka ka faa'iiday mujtamacu waxbuu kusoo kordhiyey midkan ganacsadaha leanna dad badanuu shaqo u yeelay mid xamaali buu u noqday mid baqaarkii buu ka kiraystay mid suuqu u geliyey badeecadii intaas oo dhan mujtamacii buu wax ku taray isagii waa dhibtooday habeen iyo maalin ninkaasi marka badeecadan ou tobanka dollar soo geliyey dhibkaasna ou la socdo qiimaheeda inuu ilaahay u badiyo oo shan iyo toban labaatan soddon afartan wuxuu doono oo uga dhigo waa istaahinaa dadna ma dhibin juhdina waa bixiyey ayib dhinacaas marka beeca iyo ribada waa ku kala farqi laakiin ninkaani ma shaqaynin ma fekerin lacag meel u taalow nin dhibaataysanuu yidhi hoo intaasna iigu dar bal ribadu waxay keentaa shaqo la-aan iyo inaan la shaqaysaninba iyay dadka ku ridaysaa dadka aqniyadae xoolaha haystana inay noqdaan kuwo iyagu dabaqo dadkan xoogsatada ah dhiigooda un maalo ayb waxyaabaha marka bannaanadaas ka jira yacnii waad yaabaysaa wax la tasawuri kara maaha dabaqada xoogsatada ee shaqaysato nimanaa meel u fadhiyo bangiyo iyo samaystay oo waxaas un deyn ribo deyn ribo isaga dhan marka wuxuu ku jira dharkoo wato waa deyn ribo saaran tahay baabuurkii waa deyn ribo saaran tahay gurigii waa deyn ay ribo saaran tahay isaga dhan waa gubana maalinkii uu shaqo waayo waa isdila leanna ninkii ayaa u fadhiya meel kani marka inkaarku dhacdaygaani meelu iska fadhiya halkaas u fadhiyaa lacagtuu ka daldalaa bis maalinkii uu waayo shaqo waayo ninkan ha loo sugo ma la dhahaayo maalkii waa loo xaraasha ninkani marka waa qaraxsan yahayba oo isaga dhan maskaxdii iyo iyo maankii iyo jirkii iyo waa dhibtooday waana la adoon waana la gumaysanay nin adoon addoonsi ku jira marka ganacsi iyo isku mid maa ribo dhinacaas ayb dhinaca labaad waxay tahay ninkan ganacsadaha faa'iido iyo khasaaro u dhexeeya lacagtiisii uu arkayo ayuu bixiyey wax uunan ogeyn inuu ka faa'iidi doonay in kaluu geliyey ninkan laakiin ribada mar kasta isaga faa'iidaa meel u taalla lacagtaanuu ninkan siiyey adiga shaqeey iiguna dar haddii aad ku dari weyso waxaagan qaadana kaasi marka khasaaro uma fadhiya ninkan inti wuxuu u fadhiyaa keliya wuxuu u fadhiyaa faa'iido keliya ayb ta kale marka midda saddexaadi waxay tahay ninkan lacagtan dheeraadkao ganacsaduhu uu qaadanaayo lacagtaas muqaabil ay leedahay muqaabilkuna waa badeeco meel tahay oo qiimaheedu isbedeli kara ayuu ninkan haystaa badeecadan qaado lacagtaas isii waa la yaqaan ninkan ribada la qaayo laakiin cunaayo wax badeeco ah uu dhiibaayo ma leh wakti iyo zaman unba wax ku qaadanayo bilaa dhammaatay iigu dar bil kalaa la galay iigu dar bishaani maaha ninkan wax la siinaayo maaha isaga uu yacni badeeco meel taallo qiimo gooniya leh maaha bishu qiimo male labada bilna qiimo male sanadkuna qiimo male marka inama albaycu milu ribaa sharcina maaha caqlina maaha ribada marka waxyaabahaas mafaasidna waa leedahay mafaasiddeeda waxaa ka mid a shaqala-aanta inay dadka ku badanayso waxaa ka mid a dabaqo dadka ka mid oo maal haysato inay dadku iyaga gacantooda ku jiraan gumaystaan ummaddii inay isnacdo cuqday abuuraysaa leanna ninkan bangiga furtay ee ribada ku dhaqmaayo isaga ee ribada ku dhaqmaayo ee dadka meesha u taagan ee dadkii waxay ku fiirinayaan il xaasidnimo ah dii maalku inuu ka dhammaado waa iska rabaan berigii waktigii naaziyiinta hitler jarmalku wuxuu soo rogay ribadu inay wax xun ay tahay dhaqaaluhuna dhib u tahay wax ribo la yidhaha bunuugta ribadoo dhan waa xiri waa xireen waxay ku bedeleen sharikaad mudaaraba waxay yidhahdeen ninkii lacag haysto shaqo ha gal dadkana sow maaha sheer ha ku darsadaan ha la shaqeeyo marka faa-iida iyo khasaaradaas ha loo dhexeeyo laakiin qoladan lacagta caddaankaa iska haysato dadka gumaysanayso mayay waa diideen haddii marka gaaladii qaarkoodba ay iyaga maslaxadooda sidaas u fahmeen u arkeen waa markaas yacnii waxaa dareemi caqligu wuxuu keenaana inay tahay ilaa ninkaasi diin kama akrinin waxaas ayib midda kale iyadana ka hadalka u baahan waxay tahay hadda bunuugtii xataa kuwa gaalada h s b c ha noqdaan barkley ha noqdaan city bank kulligood qeyb waxay fureen islamic bank ay ku magacaabeen qaybay ay fureen ay ku magacaabeen banki islaami ah qofkii muslima xagga aadale lianna gaalkaani lacagow addoon u yahay isaga islaamnimo ma rabo laakiin lacagow addoon u yahay wuxuu is leeyahay nin intuu kaaga tegi lahaa islaamnimo darteed meeshaan uga fur waxaa laga yaaba marka wadaad inuu meeshii fadhiyo ama qof inuu fadhiyo muslima waxyaabaha aan ku aragnay waxaa ka mid ah anu kuwaas gaaladan ka hadlaa ninkaani tafaawudi waxbuu galaa bangigu waxaanu ogolyahay kanuu ogolyahay kanuu ogolyahay su-aalo markaad weydiiso fil akhiir isaga go-aan kama gaari karo dad muslimiinana go-aan kama gaari karaan xaggee ula laabane markaad tidhaah bangigan ula laabanaa buu ku leeyahay gaalkii waay marka gaalkan marka baabka u degsanna waa la yaqaanaa isaga iyo dhaqaalahooda habkuu ku socdo wixii marka fil akhiir marka wax islaamiya inaynan ahayn baa soo baxaysa marka waxyaabahan marka in aad laysaga fiiriyo tacaamulada oo yacni bunuugta in aad layskaga fiiriyo ahlucilmi la su-aalo wixii bannaanna lagu dhaqmo wixii aan bannaanaynna laga tago wixii mugdi ku jirana laga fogaado lianna assalaamatu laa yacdiluhaa shay-un mar haddii la leeyahay ribadu zina waa kasii daran tahay ha ku qamaarin adiga marka diinkaaga ayb dadka laftoodana yaysan u qaadanin yacni iyaga in wax laga xayiraayo ama waxyaabahaas iyaga laftooda marka waxaa laga rabaa mucaamalaadka ay ku dhaqmayaan inay yihiin mucaamalaad boqolkiiba boqol lagu kalsoon yahay oo bannaanka yaallo oo aan mugdi ku jirin inay wax ku ay ku mucaamaloodaan bunuugta sidaasay iyaguna ku nabadgelayaan maalkana uu ugu barakoonaya ayb qaala tacaala alla wuxuu yidhi aladiina kuwa yaakuluuna cunaayaan arribaa ribada kuwa cunaya laa yaquumuuna ma istaagayaan qubuurahooda kama soo kacayaan qiyaamku marka taasaa laga wadaa sida loo badan yahay ibnu cabaas ayb ilaa kamaa yaquumu ladii ilaa ka qiyaami ladii kii istaagidiisa oo kale maahane yatakhabatu ou lagdaayahu isaga ashaydaanu ka shaydaanku uu lagdayo sida u istaago oo kale unbay u istaagayaan kaasay u istaagaana marna waa kacayaa geb waa dhacayaa waa kacayaa geb waa dhacayaa waa gebi dhaclaynaya marka takhabudkana waxaa la yidhaahdaa khabadat innaaqatu marka la yidhaha hashu markay iska socoto oo aynan meelna fiirinaynin oy dayaynin oo meel walbaa ay iska marayso waa gebi dhaclayn shaydaan baa marka gebi dhaclaysiinaya min almasi min ajli lmasi waalida darteed marka meesha waxaa laga qaadanayaa de shaydaanku inuu dadka geli karo insiga oo dabadeedna marka afcaal iyo hadallo ay ka imaan karaan shaydaanku warkiisii iyo ficilkiisii inuu ku hadlaayo qofki ayib aayadda macnahaasna waa tusaysaa nusuusta qaar badanna sidaas waa tusaysaa marka ninka ribada cunay waxaa lagu shabahay nin waalan oo jinni qabo oo marba yacni dhacayo oo dhulka isla dhacayo marna istaagayo markuu istaag maagaba haddana geb dhacayo saasoo kale xaalkiisu yahay qubuurtu markay ka soo baxayaan sidaasay uga soo baxayaan ayib daalika kaagaasi waaqicun calayhim korkooda ku ku dhacay biannahum bisababi annahum iyagu qaaluu inay yidhaahdeen darteed buu ugu dhacay inama albaycu beycu mithlu ribaa ribadoo kale waayo saasay yidhaahdeen ayb beeci marka waa ribadii oo kale sharcigii bay marka naqsi u nisbaynayaan waxay leeyihiin beec iyo riba isku mid waayo hadday isku mid tahay maxaa ribadiina loo xalaaleeyey beecina beecii maxaa loo xalaaleeyey ribadiina loo xarimay waa dembi kaleo khatar ah sharcigii ilaahay in nuqsaan laga raadiyo waa aada waa dembi aada u daran dadka qaar marka waxaad arkaysaa mararka qaar waxbaa loo sheegaa markaasuu ku leeyahay waxaan aniga iga dhaaf waa ku wareeray sidaan waa la yidhi sidaan waa la yidhi kan iyo kan maxay isdhaamaan uu ku leeyahay kanna maxaa loo xarimay kanna loo xalaaleynaya su-aashaasoo kale dhibay keenaysaa sharcigii ilaahay oo qallooc laga raadinayo qaaluu waxay yidhaahdeen inama albaycu beycu mithlu ribaa ribo oo kale un leewaayo wa axalla allaahu hadalkan marka allah wuxuu leeyahay beec iyo ribo isku mid maaha wa axalla allaahu alla waa xalaaleeyey albeyca beeca wa xarama wou xarimay arribaa ribadana alla waa xarimay isku mid marka maaha ayb beecaas marka alla uu xalaalayaasha ku jirto waa jinsiya masale kalaa laga qaadanayo beec oo dhan waa xalaal ilaa wixii sharcigu uu xarimay ma ahane walidaalika marka alaslu fi lbuyuuci waa alxilu buyuucda asal waxay ku yihiin xalaal ilaa wixii sharcigu xarimay ma ahane laba nin hadday isqabtaan beecaan ma bannaana iyo waa bannaan yahay yaa daliil laga rabaa ma bannaana ninka dhahayaa laga rabaa leanna ninka waa bannaan yahay dhahaya waa xallallaahu lbaycu taagan yahay waxaa ku xarimtay keen adiga wama buyuucda manhiga ah ee la reebayna waxay u laabtaan qaarkoodna mabiicda la kala gadanaayo caynteeday u noqdaan maalan wax xaaraana lama kala gadan karo najaas lama kala iibsan karo waxyaabahaasoo kale cayntii shaygay u laabtaan qaarna shaygan waa la kala gadan karaa laakiin sifada lagu kala gadanayaa la reebay khiyaana soo gashay oo kale beyculgararkii ayb buyuucda marka la reebay qaar waxaa loo reebay qarar iyo khiyaano ku jirta darteed qaar waxaa loo reebay ribo iyo darteed qaar waxaa loo reebay ceyntoodaaba xaaraan oo najaas ah oon la kala iibsan karin qaar waxaa loo reebay intifaacba male waxaas wax lagu intifaacsadaba maba ahmo ayb xabad masagaan qofka xabad galeeyan qof ka gaday oo kale ma suuroobayso xasharaadkan iska yaacaayo meelaha inaad qof ka iibiso iyo leanna wax intifaaca male ayaga ayb adu waxyaabahaasay u laabtaan inta badan ayb qofku marka waa inuu buyuucdaas manhiga iyo usuushooda barto inta uunan suuqa gelin ayb cumar wuxuu yidhi suuqeena younan gelin qof aan fahmin beeca sharciga waxyaabahan marka ama buyuucda ee la barto iyo xisaabaadkan hadda aan ka sheekeynayo aan ka sheekeynaynay iyo sistamyadan ay bangiyadu ku shaqeeyaan way fiican tahay dad muslimiina inay intay bartaan aqoon u yeeshaan wixii anfac yeelan karana muslimiinta u qaado wixii aan anfac lahaynna ee ama xaaraan ahna ka tago leanna qofku haddii uunan aqoonin sistamyada ay bangiyada ku shaqaystaan laftooda masaa-ishooda sida uu xal ugu helo waa adag tahay leanna ma tasawuri karaba mararka qaar inuu tasawuraa ku adkaanaysa ayb wa axalla allaahu alla wuu xalaaleeyey albayca beeca waxarama wuu xarima allaa arriba ribadii waa xarimay faman qofkii jaa-a ay u timaado hu isaga mawcidatun waano waanada oo min rabbihi xagga rabbigii ka ahaatay fantahaa joogsaday oo ribadii ka istaagay falahu wuxuu leeyahay kaasi maa salafa wixii hormaray wixii hormaray buu leeyahay waxay tahay intaynan aayaddan soo degin ribow ku dhaqmaayey aayadihii markay soo degeen kadib wixii hore loo qaatay ee ribo soo celiya lama dhihin sidoodaasay ku socdeen falahu maa salafa waa kas intii hore ha qaato isagaa leh wixii laakiin hadda taagan ama imaan doono waa la reebay ayb faman qofkii jaa-ahu mawcidatun ay u timaado min rabbihi uga timaada fantahaa ka joogsado ribadii falahu wuxuu leeyahay qofkaasi maa wixii salafa hormaray wa amruhu arrinkiisana ilallaahi alle intii kaabuu ahaaday marka wa amruhu ilallaahi dhowr tafsiir baa ku jirta qurdubi siduu sheegay wa amruhu ila llaahi wa amru ribaa ila allah ribada arrinkeeda alla u sugnaaday oo alla alla xaggiisa u ahaaday taxriimkeeda alla iskale waa ribada ama in damiirkii loo celiyo ilaa maa salafa oo macnuhu marka ay tahay arrintaa cuquubadeeda iyo cafinteeda alla iskale ayb amase in loo celiyo kii ribada haystayba amruhu ila allah ayb haddii uu doono alla waa yacni waa sugayaa qofkaasoo ribadii inuu ka tago ku sugayaa haddii uu doonana ilaahay ma sugaayo ribadaas uusan ka dhex baxaynin ayb waxyaabahaas aayadda lagu macneeyey waman caada qofkii noqdo oo ribadii u laabto fa ulaa-ika kuwaadaas asxaabu naari naarta asxaabteeda yay ahaadeen hum iyagu khaalidii khaaliduuna kuwii waaraya waa fiiha naarta dhexdeeda waman caadadaan marka baqawi wuxuu yidhi waman caada qofkii ribadii u laabto mustaxillan isagoo xalaashana kaas naartu ku waara oo ilaa qofkii mu'mina ribada aan xalaashanin ku dhaqmay amruhu ila allah ayb yamxaqu llaahu ribaa wayurbi sadaqaati wallahu laa yuxibu kula kafaarin ahiim yamxaqu llaahu alla waa tirtirayaa arribaa ribada waa tirtirayaa wa yurbii waa laablaabayaa oo waa siyaadinayaa asadaqaati sadaqaadkii wallaahu alle laa yuxibu ma jecla kula kafaarin mid kastoo alla diidid badan oo gaalnimo badan ahiimin dembi badan sadaqaa laga soo hadlay ribadaa la daba dhigay sadaqaduna waa anfac dadka la anfacaayo ribadiina waa dhibaato dadkii la dhibaateynayo labadaas marka ayaa laysla sheega yamxaqu llaahu alla wuu tirtirayaa arribaa ribadii waa tirtirayaa wayurbi waa barbaarinayaa asadaqaati sadaqaadkiina waa barbaarinayaa wallaahu alle laa yuxibu ma jecla kula kafaarin mid kastoo gaalnimo badan ahiimin dembi badan ina aladiina aamanuu ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu u camal falay alsaalixaati acmaasha suusuuban wa aqaamuu salaata salaada oogay wa aatowu zakaata zakada siiyey lahum waxay leeyihiin ajruhum ajrigooda cinda rabbihim rabbigooda agtiisa walaa khawfun cabsi calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum ma ahan iyaga yaxzanuuna kuwa tiiraanyoonayona ma aha yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wadaruu maa baqiya min alriba in kuntum mu'miniin yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyo itaqu llaha ilaahay ka cabsada wadaruu ka taga maa wixii baqiya haray oo mina ribaa riba-a ka taga in kuntum haddaad tihiin muminiina muminiin haddaad tihiin fain lam tafcaluu haddaydnan samaynin sidaas fa'danuu ogaada bixarbin dagaal ogaada min allaahi dagaalka oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday wa rasuulihi rasuulka xaggiisa ka ahaaday ogaada dagaalka allana waa naar dagaalka rasuulkana waa yacni adduunyadii in laydinku o idinku ciqaabo gacantiisa in laydinku ciqaabo wixii markaa mutaysan wain tubtum haddaad soo laabataan ood ilaahay usoo laabataan falakum waxaa leedihiin ru'uusu amwaalikum maalyaalkiina ra'siyaalkooda yacni raasumaalkiina aad leedihiin intii aad deynta u bixiseene raasumaala baad leedihiin bas laa tadlimuuna ma dulminaysaan walaa tudlamuuna la idin dulmin maayo idinkana idinkana ma dulminaysaan oo ziyaado ma qaadaysaan idinkana la idin dulmin maayo raasumaal ma lihidin la idin dhihi maayo macnahan marka waxaa kaloo soo gelaayo qaacidaa jirta marka kullu qardin jara manfacatan fa huwa riban deyn kasto amaah kastoo qofka la siiyo ee manfaco iyo nafci lagu raadiyaa ee manfaco soo jiidataa waa ribo meeshaasna marka meelo badan ay gelaysaa lacag baad nin maalan istan badan oon suuqa ku aragna waxaa ka mid a qofkii lacag buu qof deyminayaa maa meel kaluu joogaa lacagta xawaaladau dhibsanaa markaasuu leeyahy hebelw adaan lacagta ku deymiyey laakiin shardi waxaa ah inaad xamar igu siiso nairobi aan lacag kugu deymiyey isaga danayso shardi xamar igu sii lacagta ninkaa ma uunan deymiyeen haddii uusan raadinaynin manfaco isaga ugu jirto inuu baajiyo commissionkaas u baajiyo haddaynan ahayn kullu qardin jara manfacatana meel u taalla leanna deyntii manfaca ku heshay oo in commissionkii kaaga dhaco ma banaana marka taas ayb sideedana marka qardiga iyo amaahdu ma lahan in shardi lagu xiro sideedana waxaa kaloo xadiidka bukhaari iyo keyrkiiba ku sugan nabiga sala allahu calayh waali wasalama nin baa wax ka amaahday ninkaas wax ka amaahday wixii neefkii uu ka amaahday neef ka weyn unbaa la helay kii ka weynaayu siiyey markaasuu wuxuu yidhi khiyaarukum axaasinukum qadaa'an waxaa idinkugu khayr badan kuwa wax idinkugu gudid fiican yaa idinkugu khayr badan buu yidhi nebiga sal alla ly slam meesha waxaa laga qaatay marka qofkii deyn baad siisay isagii adoon shardi la gelin intii aad siisay ka badan uu ku siiyey waad ka qaadanaysaa ribana ma aha maxaa yeeley xusnu lqadaa la yidhaha middaas haddii laakiin shardi meeshaas uu yimaado ama laga uriyo waa ribadaasay marka gelaysaa yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyey itaqu llaha ilaahay ka cabsada wadaruu ka taga maa wixii baqiya haray oo mina ribaa riba-a ka taga wixii haray dayn baad bixiseen waa ka qaadanayseen qofkii ribaa caqdi riba ah ha ku jirteen qofkii markaa uu towbad keenay ama waa soo islaamayba ribadii marka lama sii wadaayo waa go-eysaan raasumaalun baadna ka qaadanaysaan qofkaas in kuntum haddaad tihiin muuminiina mu'miniin fain lam tafcaluu haddaydnan samaynin sidaas fa'danuu ogaada ay faclamuu ogaada waxaa kaloo la akriyey faaadinuu fa-aadinuu marka la yidhaha ogeysiiya idinka keyrkiin ogeysiiyo bixarbin dagaal dagaalka oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday wa rasuulihi rasuulka xaggiisa ka ahaaday wa in tubtum haddaad ilaahay usoo laabataan falakum waxaa leedihiin ru'uusu amwaalikum raasumaalyaalkiina aad leedihiin intii aad amaahiseen dadka laa tadlimuuna ma dulminaysaan idinka keyrkiin walaa tudlamuuna idinkana la idin dulmin maayo hada akhirh wallah aclam wsala allah wslama cla nabiyina mxamed